أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanadeenna kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijka faafareebka wararka aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a muqdisho dhaqaale hoobashadii ugu xumayd oo muddo soddon sano ah laga dareemayo suuqyada magaaladaasi awaamiirtii ay hay-adda i m f duldhigtay kooxda riddada soomaaliya oo saamaynteeda dhaqaale durba la dareemayo iyo ganacsatada oo arrinkaasi ka qaylo dhaaminaya barnaamijka ayaan idinkugu haynaa fadeexad ka dhalatay hooyo soomaaliyeed oo ku hor umushay mid ka mida cisbitaallada ay maamusho kooxda riddada soomaaliya oo buux dhaafisay baraha bulshada ay soomaalidu sida xaddhaafka u isticmaasho wasiirkii hore ee arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya oo qiray in garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso uu noqday saldhigga ugu weyn ee imaaraadku uu ka abaabulo xasuuqa ka socda waddanka suudaan barnaamijka ayaan idinkugu haynaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo kulan ay dowro barbar socotay u qabtay xirfadleyda ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduud iyo shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay dalka jabuuti ayaad barnaamijka faafareebka wararka caawa ku dhagaysan doontaan inta uu barnaamijku socdo waxaa igala qayb qaadan doona qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andalus anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa ee mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha shanaad sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan magaalada muqdisho waxaa laga soo sheegayaa dhaqaale hoobashadii ugu xumayd muddo soddon sano ah in laga dareemayo suuqyada magaaladaasi xilli kooxda riddada soomaaliya ay bilowday dhaqangelinta awaamiir ay duldhigtay hay-adda i m f taas oo durbo ay ka qaylo dhaaminayaan ganacsatadii suuqyada waaweyn ee magaaladaasi haddaba warbixin amuurtaasi daran waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow xilli hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran laga dareemayo guud ahaanba suuqyada soomaaliya gaar ahaan magaala madaxda muqdisho ayaa hay-ad gaaleed ka sheegatay inay qaabilsan tahay lacagaha adduunka ee i m f waxa ay dhowaan soo saartay warbixin been abuur ah oo ay ku sheegtay in dakhliga soomaaliya uu kor u kacay saddex boqolkiiba islamarkaana ay safka hore kaga jirto waddamada uu sannadkan kordhay dhaqaalahoodu i m f waxa ay sheegtay in sababaha uu dakhliga soomaaliya u kordhay ay ka mid tahay dadaalka xooggan ee ay sheegtay in kooxda riddada soomaaliya ay ku bixisay kor u qaadidda dakhliga gudaha iyadoo si gaar ah awoodda u saartay ururinta lacagaha ay ku sheegeen canshuuraha ee baadda ah sidoo kale i m f waxa ay ku tilmaantay asbaabaha keenay kororka dhaqaalaha ee soomaaliya hirgelinta sharcigaaleedka lagu xoojinayo ururinta lacagaha xoogga ah ee lagu soo rogay ganacsatada iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed warbixintu waxa ay tilmaantay in casriyeynta kastamka amaba goobaha lagu ururiyo lacagaha baadda iyo xoojinta ururintu ay ka mid yihiin dib u habeenta muhiimka ah ee sare u qaaday dhaqaalaha soomaaliya taasoo ka caawisay koror ku yimid dakhliga kooxda riddada soomaaliya haddaba maxaa ka jira waxa ay sheegayso i m f maantase dhaqaalaha soomaaliya halkee ayuu marayaa maxaase hay-ad gaaleedkani ay ugu gol leedahay warbixintan xambaarsan ajandaha dhagaraysan ee ka dhankaha ummadda soomaaliyeed marka loo kuurgalo xaaladda dhabta ah ee maanta uu ku sugan yahay dhaqaalaha soomaaliya islamarkaana la fiiriyo warbixinta ka soo baxday i m f waxaad ogaanaysaa in duulaanka ay gaalada caalamku ku soo qaaday soomaaliya aanu ahayn oo keliya midka xabadda ee uu dhinacyo badan yahay dakhliga soomaaliya haddii uu koror ku yimaado waxaa si fudud loogu ogaan karaa goobaha ganacsiga ee ka dhex jira guud ahaanba bulshada waxaaba hubaal ah in xaaladda dhaqaale ee soomaaliya ay marayso meeshii ugu xumeed goobaha ganacsiga ee suuqyada magaalooyinka ayaa dhaqdhaqaaqoodu uu aad u liitaa waxaana jiro qiimo dhimis ay ganacsatadu ku sameeyeen badeecadahooda si iibka uu u kordho balse ilaa iyo hadda ma jiro wax isbedel ah oo ku yimid hoobadka ku socda dhaqaalaha soomaaliya boqol dukaana arkaysa oo dhahay qiimo dhimisaa sameynay boqolkiiba labaatan midaa wuxuu leeyahay boqolkiiba kontonaa sameeyey boqolkiiba soddonaa sameynay saasay tahayna suuqi way la-yihiin ganacsatada dhan dukaan walba hadda waxaa ka jirto qiimo dhimis magaaladii dhan soo iibinta iyo sii iibinta qeybaha kala duwan ee alaabaha lagu gado baqaarada iyo carwooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran iyo weliba inay ka sii darayso marba marka ka dambaysa xaaladda dhabta ah ee ka jirta suuqyada iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee soomaaliya ayaa meesha ka saaraya warbixinta been abuurka ah ee ay dhowaan baahisay hay-ad gaaleedani i m f waxaana ganacsatada soomaaliyeed ay waxba kama jiraan ku tilmaameen warbixintaasi ganacsatada soomaaliya waxay ka shanqariyeen in dakhliga soomaaliya haddii uu kordhay laga dareemi lahaa suuqyada balse taasi beddelkeeda uu liito dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxaana ganacsatadu ay intaasi ku dareen in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey uu jiray hoosudhicii ugu xumaa islamarkaana dhaqdhaqaaqa suuqa uu marayo marxaladdii ugu liidatay goobo ganacsi oo fara badan ayaa albaabada la isugu dhuftay waxaana tan iyo intii uu kursiga ku soo laabtay murtad gurguurta ganacsatada soomaaliyeed ay wajahayeen xaalad aad u adag iyo burbur dhaqaale oo aad u ba'an waxaana cidhiiri ku jira guud ahaanba nolol maalmeedka bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimada soomaaliya ee muqdisho waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada xamar oo warbaahinta maxalliga ah ugu warramay dhaqaale la-aanta baahsan ee soo food saartay iyo hadaaqa been abuurka ah ee ka soo yeeray i m f oo qaybkaha duulaanka ballaaran ee lagu soo qaaday ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed suuqa hadda ganacsigeenna waa waxaan dhihi karaa boqolkiiba maanta tobanoo mara aaduu u liitaa wili tan oo kala wili lama soo marin maadaama waddanka intaanu sano waa joognay laakiin tanoo kalea dhaqaalaha hoos u dhacay tanoo kalea weli wax noo dhiman waay sababta adduunkana waxaa leeyahay lacagtii soomaaliya waa dhaqaala fiican ka socdo koror badana ka socdo laakiin anaga hadda maadaama dadka bannaanka joogo waxyaalahay arkayaan alaashaan dadka gudaha jooga ah ka xoog ogaalsan maadaama xoog ogaalka maadaama aan nahay oo ganacsatada soomaaliya aan nahay annaga wax dhaqaalaha maan arkin oo kor u socdo lacag la-aanka jirto magaalka wax daqli a soo galoonin hadee dadka wax daqli hadee soo galaan ayakaab suuq laga waanayn mahano ayakaab suuq iskeenayo hadaa dumar leenahayna dahab wax naga jecel ma jirto lambarwanaa soo ahaa laheene laakiinse hadda ma jiro waxaa suuqa loo imaanlaya waxay tahay daqal la-aana magaalka ka jiro hadee jira laheeda dadka yaab laga fahmi lahaabo laakiinse waxaas dhanba inay jirana meesha ka cad ee daqli aadta u yarta wallaahi socodka suuqa ka dareemaysaa maalintii waxaa markay suuqa eber ay tahay inta dadku ay ku imaanaya farakutiriska ah way badanayaan markay daqli zayd ay noqoto wax la yaab lehen lawad marka aragnay kororka kororkaas boqolkiiba saddexda ah laakiin inkastoo wax badan uusan ahayn haddana koror marka aragnaybo waxay ahayd kuwata inaan anaga dareemno annagiina waxaan leenahay xaggee leedan ka haystaa iyadana waxay leedahay kororaa dhacay laakiin alxamdulilah xaalad kastoo lagu jira ilah loogu mahad celinayaa laakiin si guud suuq wuxuu marayaa marxalad marxalad ka mida marxaladihii ugu liid dukaamada waxaa maalin kasta aragnaa dukaamadii ugu fiicnaa suuq oo laleeyahay beec waaye iyo hebel suuq waa kasii baxaaya iyo layaabkaasaa anaga nagu furan iyo cabsidaasaan haysato meelaha qaar keedaab la iska bixi laaya habo kambaniyadii oo guryaha iska lahaa ama mulkiilayaasha guryaha iyo suuqlaydii maalin walba dib u fadhiistaan waa xaaladda wax laga bedeliy iyo qiimo dhimisa noola sameyn taagana dhaqaal xumaa jirtee beledka wax dhaqdhaqaaq ma jiro dhaqaalahan oo la sheegaayo allaylahee oo ii sheeg ilaa iyo dunida ay sheegayaan annaga dhaqaala aan hayna ma jiro dhaqdhaqaaq ma jiro ganacsada horta kuwa way dadaaleen badeecadaha kala duwan kulli suuqyada wuu buuxaa laakiin wax dhaqdhaqaaq ah oo wax wax gadanaaya ma jiro dadkii waxay ku mashquulsan yihiin ganacsata ahaato bulshada ahaato waxay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedkii aala qaban laayahay xataa siday horey u iibsan jireen hadda iishee kaaf ii kala dhayri waayo shalay suuqa subax io galab jaama u ahaan jira laakiin hadda allailaaha waaba ujeedaa indhahaaga kuu maclinga koley sadar muuqso alka dhan waa ujeedaa suuq suuyaa ganacsatada waa iska fadhidaa nolol maalmeedkii xataa waa la la'yahay
waxaan aaminsanahay arrintaas in tahay arrin dhaqaala lagu bixiyey si ay bosishinka soomaaliya usoo istaagto wallaahi waxaan moodaa warbixinta markii la soo saaray iyo suuqu siduu yahay inay isku soo aadeen oo been laga sheegayo markaan ku leeyahay way isku soo aadeen waa arrintaas calaashaan si negatif ah ay iskugu soo aadeen suuqa bishaan iyo bishii hore iyo saddexdii bilood lasoo dhaafay suuqa aad buu u daansanaa haddii uu ahaa lahaa midka weyn ee soomaaliya oo dhan ka adeegato bakaaraha hoos u dhac aad iyo aadaa loo dareemayaa walow aan dareemayo businessya iga soo horjeeda mase annaga naga soo horjeeda gabalkooda ay xirmayaanba dhaqaala la'aan baahsan waaba la yaabana waxaa kordhi la dhahoy anaga waxa waaye moolkaana joognaa maalmahan waxaa umalaysaaba cidla inaan dareennay oo suuqla-aan baahsan oo weliba cidla ah dadka hataa lacagii aan karabna hataa lacagii waa ka la'nahay waa ka qaadi la'nahay sababtu waxay tahay qof walba wuxuu leeyahay niyow mushaarkeyga wuxuu ka badila'yahay gurigeyga wax ma bixin karo kastamarkana mala dagaali kartid soo waxa waaye eh, inaad kastamarka ah, u kaadisid waa meesha ku jirta waa dareennaa haa marka dhaqaala oo kordh oo kale suuqa waa furmaa Eh, ebel waxaa ku xisaabtami jirnay bisha maalmaha ay dhammaato bisha koo ilaa iyo shanti suuq fiican aan haysan jirnay sanadkan iyo sanadihii ka hadda aan soo dhaafnay waxaan dareemoynaa bisha meelay ku dhammaatay meelay ku bilaabataba waaba kasi la'naya walaahi ma aaminsini in dakli kordhay laakiin dakli haddii hay-adday soo shaagtay kolley dad kale ay warbixinta ka qaadatay xagga dawladda inuu ka kordhayaa laga yaabaa laakiin anagu shacabkii oo magaaladii dadkii bulshada ka dhex shaqaysanayaan nahay eh, dakli kordhayna ma arkin laakiin anagu shacabkii oo magaaladii dadkii bulshada ka dhex shaqaysanayaan nahay eh, dakli kordhayna ma arkin magaalada shiid badanaa ka jira ma fahanti qofka markuu kula heshiinaya abaar baa murmaysin leeyahay intaasaa dhiiba intaas iskabi intaas iskabi adi ilaa shistiin nus dollar waaye waxa lagu shaqeeyo maanta dhan saasaa u wareega xataa waxaa jirto meelaha qaar hadda madiina oo kale markaad tegayso ma suuqa xoolaha mase eelash mase afgooye dabxasha meelaa la iska dhigtaa dadka waa lasoo aruuriya waa loo degaa waa lasoo berberiyaa leeyahay kaalay raac raac nus dollar ilaa shistii ay kugu raacaya bayaanka been abuurka ah ee ka soo baxay i m f wuxuu bannaanka keenay shirqoollada dhagaraysan ee gaalada caalamku ay doonayaan inay ku majaxaabiyaan dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed xogaha qaar ee aanu helayno ayaa sheegaya in lacago aad u fara badan oo lagu qiyaasay in ka badan afar bilyan oo dollar laga saaray caasimadda soomaaliya islamarkaana ay ganacsatadu ula carareen dalalka bariga afrika sida kenya tanzaniya iyo zambiya waxaa jirta cabsi aad u xooggan oo soo wajahday ganacsatada kuwaas oo ka baqaya in hantidooda la booba iyadoo loo marayo sharciga uu golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka riddada meelmariyey kaasoo ahaa waxay ugu yeedheen la dagaalanka argagixisada hay-adda i m f waxa ay warbixinteeda kusoo gunaanaday dhiirigelin ay kooxda riddada soomaaliya u sheegayso oo ah sidii ay usii labajibaari lahayd boobka hantida bulshada iyo burburinta dhaqaalaha soomaaliyeed waxaanay kooxda riddada soomaaliya ugu mahadcelisay tallaabooyinka ka dhanka ah dhaqaalaha soomaaliya ee ay waddo kooxda riddada soomaaliya
الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka wasiirkii hore ee arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso uu noqday saldhigga ugu weyn ee imaaraadku uu ka abaabulo xasuuqa ay ka wadaan waddanka suudaan qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka bukhaari een xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xukuumadda muqdisho oo qiray in garoonka boosaaso uu noqday saldhig weyn oo uu imaaraadku ka abaabulo xasuuqa waddanka suudaan waxaa isa soo taraya eedeymaha la xiriira in dowladda dabadhilifka imaaraadka carabta ay saldhig weyn oo militari ka samaysatay magaalada ugu weyn gobolada waqooyi bari ee soomaaliya cabdi saciid muuse cali oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee xukuumadda muqdisho iyo taliyihii amniga ee farmaajo ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha boosaaso uu noqday buundo dhanka hawada ah oo isku xirta imaaraadka carabta iyo galbeedka suudaan qoraal uu baraha internetka ku faafiyey iyo waraysyo uu bixiyey ayuu sharaxaad dheeraad ah uga bixiyey qaabka imaaraadku u adeegsado garoonka iyo dekedda boosaaso ugu horreyn wuxuu sheegay in shixnado hub ah uu imaaraadku ka soo dejiyo marsada caalamiga ah ee boosaaso kadibna uu ku raro diyaarado waaweyn oo garoonka soo caga dhigta diyaaradahan xamuulka ah oo ah nooca ruush ku farsameeyo ayaa hubka loogu talagalay maleeshiyaadka janjawiidka ka dejiya garoonka magaalada niyaala ee gobolka daarfuur cabdisaciid muuse cali ayaa qiray in calooshad ushaqaystayaal iyo hub imaaraadku leeyahay ay si joogto ah uga duulaan madaarka boosaaso oo hadda ah marinka ugu muhiimsan ee imaaraadku uu ka maamulo dagaalka uu uga jiro dalka suudaan xasuuqii bishii hore ka dhacay magaalada alfaashir ee gobolka daarfoor ayaa iftiimiyey kaalinta garoonka boosaaso ee dagaalka suudaan iyadoo horey ay u jireen wararka sheegaya in dowladda imaaraadka carabta ay soomaaliya ka hagto dagaalkeeda ashaadladirnimo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa fadeexo ka dhalatay hooyo ku hor umushay mid ka mid ah cisbitaalada ay maamusho kooxda gurguurte waxaa marba marka kasii dambaysa isa soo taraya dhacdooyinka murugada leh ee kooxda arxaanlaawayaasha ah ee riddada soomaaliya ay kula kacayso shacabka masaakiinta ah ee ku nool magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxaa la ogaaday dhacdo hor leh oo fajac iyo amakaa ku reebtay bulshada muqdisho kadib markii lagu warhelay hooyo soomaaliyeed oo ku hor umushay mid ka mid ah cisbitaalada ay maamusho kooxda riddada ee gurguurte kadib markii la diiday in loo fidiyo adeeg deg deg ah islamarkaana dibadda looga saaray cisbitaalka guubjoogayaal u waramay warbaahinta ayaa sheegay in hooyada oo fool ah kuna sugan xaalad halis ah loola cararay cisbitaalka banaadir oo ah goob caafimaad oo ay maamusho kooxda gurguurte balse hooyadaasi la diiday in loo fidiyo wax gurmada waxaana lagu amray in bannaanka ay ka joogto cisbitaalka hooyada oo sida la sheegay ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaanan haysan kharash ku filan oo ay isaga bixiso adeegaasi caafimaad waana sababta keentay ayaa la yidri in laga saaro cisbitaalkan ay gacanta ku hayso kooxda riddada ee bila soomaaliya sida ay sheegeen dad goobta joogay markii hooyada loo diiday in iridda ay fooda geliso waxay ugu dambeyn ku hor umushay albaabka weyn ee cisbitaalka iyadoo ay caawinaysay haweenay waayeel ah oo goobtaasi maraysay ayna u adkaysan weyday xaaladda khatarta ah ee hooyadaasi ay ku sugnayd muuqaal aad looga argagaxay oo laga duubay hooyadu markii ay foolanaysay ayaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn ugu faafay baraha bulshada waxaana laga dhex maqlayaa catowga hooyada iyo qayladhaanta qof ka mid ah dadkii dhacdadaasi goobjoogga ka ahaa wararka ayaa intaasi ku daraya in ilmaha yar uu ku dhashay xaalad adag hooyaduna ay wajahday dhiigbax aada u daran kadib markii kooxda cisbitaalku ay albaabada ka xirteen kana gaabsadeen xitaa in ay dhiig joojin keliya u sameeyaan murtad cali xaaji aadan oo ah wasiirka kooxda riddada ee gurguurte ugu magacaaban wasaaradda caafimaadka ayaa afkiisa ka qiray in dhacdadaasi foosha xun ka dhacday afaafka hore ee cisbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho wasiirkan murtadka ah ayaa horey u sheegay in uu lacag ka dhigay qaar ka mid ah cisbitaalada danta guud ee ku yaal magaalada muqdisho oo uu ka mid yahay cisbitaal banaadir kuwaas oo horey bulshada si bilaash ah ugu adeegi jiray xaalka bulshada muslimiinta ah ee ku nool deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda riddada soomaaliya ayaa maraya meeshii ugu xumayd waxaanay dhacdani ku soo aadaysaa xilli ay tirabeel noqotay lacagaha baadda ah ee laga qaado bulshada islamarkaana uu xarkaha goostay dilka boobka iyo barakicinta ay kooxda riddadu ka wado magaalada muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay qarax ka fuliyeen fariisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen gudaha degmada afgooye waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtada waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay dalka jabuuti saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti ka dhacay shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa si gaara kaga dhacay xaafadda balbalaa ee ka tirsan magaalada caasimadda waxaana ku dhintay hal ruux qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen kuwaasoo qaarkood ay xaaladoodu tahay mid halisa gaariga shilka galay ayaa ah bas ka shaqeeya gudaha magaalada oo qaadaa dadka rakaabka ah waxaana soo gaaray burbur wadanka jabuuti ayaa waxaa marar kala duwan ka dhacay shilal geystay waxyeelo nafeed iyo mid hantiyeed intaba bishii sebtembar ee sanadkan ayay ahayd markii shil gaadiid oo ka dhacay wadankaasi uu sababay dhimashada iyo dhaawaca ku dhowaad toban ruux xubintiina cabdulwahaab caawo waa inaga inta الأخلاق عطرا وانشر يدينا ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada galgaduud maktabka tarbiyadii tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa kulan ee dowro barbar socotay u qabtay xirfadleyda ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduud kulankan ayaa ahaa kulan horumarineedkii ugu horeeyey ee bahda xirfadleyda iyo farsamada gacanta ay ka helaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada gobolka waxaana loo qabtay in ka badan siddeetan ka mid ah xirfadleyda ka howlgala wilaayadaasi kuwaasoo isugu jiray kuwa dhagaxa ka shaqaysta tumaalka biraha iyo kuwa qoro geedaha muddadii kulamadan ay dowraadku barbar socdeen loo hayay xirfadleyda waxaa qodobadii lagala hadlay ka mid ahaa nooleynta iyo horumarinta waxsoo saarka soomaaliya iyo xirfadda gacanta in lasoo bandhigo hibada ku duugan mujtamaca dhexdiisa iyo dardargelinteeda in la dhiirogeliyo isku filnaashiyaha shakhsiga ah afar isku xirnaanta u dhexaysa wilaayada iyo bahda xirfadleyda ah iyo qodobka shanaad oo ah kan ugu dambeeya oo ah dardargelinta iibgeynta waxyaabaha ay soo saaraan xirfadleyda ku dhaqan wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud munaasabadii lagu soo gabagabeynayay kulamadan ay dowraadku barbar socdeen waxa ay ka dhacday hoolka weyn ee arqam binu arqam ee magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta heer gobol iyo heer xarako ugaasyo nabadoonno iyo waxgaradka kala duwan ee ku dhaqan deegaanka ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay mas-uul ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo munaasabada ku sugnaa allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh allihii naga dhigay muslimiin intaas ka sokow maanta waxaa noo ah farxad iyo sharaf iyo qiimo haddaynu nahay maktab tarbiya watacliim inaan ay noo qabsoontay dowro aan maanta xafladeeda u fadhinno oo ka hadlayso ama ku saabsanayd alxiraf walmihan alyadawiya taasoo ujeedkeeda ay ahayd sida ahdaafta mujaahidiinta in ummaddan diinkooda iyo dadnimadooda sare loo qaado waxqabsigooda iyo waxtarkooda iyo isku fillaashahoodana ay u horumarto oo waxaan allaha ka ahin subxaanahu wa tacaala aynan u baahanin dowladda waxay ku saabsanayd horumarinta iyo nashaadgelinta iyo dardargelinta dadka ahlulxirafka ah in maaragtay shaqadooda iyo camalka ay haayaan lagu dardargeliyo lagu wacyigeliyo lagu nashaadgeliyo laga soo saaro waxa maskaxdooda ku jira iyo aqoonta ay leeyihiin la tusiyo qiimaha ay leedahay ayagoo og yacni awalba haddana in ma aragtay haddana la tuso faa'iidada iyo waxqabadka waxtarka ummadda ay u leedahay si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneed deegaanka ay joogaan yacni wilaayada ay ka dhacday oo ah wilaayada mataqaana galgaduud si gaar ahaaneed meesha ay ka dhacday dowladana ay ahayd degmada ama maxaafadada ceelbuur oo ah meesha mataqaana ayay ugu weyn uguna muhiimsan tay waxtarka iyo maadada mataqaana dhagaxa oo inta badan burjikada mataqaana laga sameeyo maadadaasoon ku ekaan keliya burjiko oo waxtar badan leh ay ku xiran tahay qofka iyo aqoontiisa iyo fahamkiisa maadadaas waxtarkeeda iyo waxqabadkeeda insha allahu tacaala allah ayaa ku mahadsan allah inoo fudiyo uma haddana wilaayadii ma aragtay martigelisay soo dhoweysay dardar gelisay habeen iyo maalin mataqaana u taagnayd sidii dowladaas ay mataqaana ku hirgeli lahayd jazaakum allahu khayran ikhwata alacizaa waxaan ku faraxsannahay inay dowladaas inoo qabsoontay maalinta xafladeeda mataqaana u fadhinno insha allahna waxaan rajaynaynaa inay dowlaadka noocaas ah ay sii socon doonaan la horumarin doono waana runtii dowladii labaad oo maktabka uu qabto maktab tarbiya watacliim إن شاء الله وحان رجينا إن دورات نوعا كلاتها أصحاب المهن والحرف اليدوية إن نوص عندوت إن شاء الله تعالى إن بدن وصلنا نقن دونتو وجميع الولايات إن شاء الله تعالى إيجاري دونتو وجزاكم الله خيرا بحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته qaar ka mid ah bahda xirfadleyda iyo farsamada gacanta ee wilaayada galguduud ee dowladda u soo xirtay ayaa iyaguna munaasabadda ka hadlay ilaahay baa mahad iskale nagu soo kulmiyey meydkan qaymaha badan leh bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa walaayada si guud iyo mucallimiintii dadaalka nagu bixiyey alxamdulilah uma alxamdulilah waxaan rabaa inaan sheego kutubtii ama casharadii noo socday muddada dowladda waxyaabihii aan qaadannay oo kutubtahay waxaa ka mid ahay towxiidka barashadiisa laa ilaaha ila allah micnaheeda fadligeeda shuruudeeda arkaamteeda cashirkii labaad ama kutubkii labaad oon qaadanay wuxuu ahaay alwalaa walbaraa yaan u hiilinaynaa oo hiil naga mudan oo hiil nagu leh yaanse ka hiilinaynaa oo cadaawad nagala dhexaydaa kutubtii iyo cashiradii noo socday waxaa ka mid ahay altarbiyatu alowlaad watacliim owlaadda oo wax la baro wixii la barana lagu tarbiyay say ugu dhaqmi lahaayeen waxyaabihii aan qaadannay oo muxaadarooyinkii iyo cashiradii yahay waxaa ka mid ahay biru lwaalidayn waalidka loo ixsaan sameeyo warka laga maqlo loo nuglaado casharadii aan qaadanna waxaa ka mid ahay qofka oo isku filnaada naftiisa oon cid kale gacmaha hoos dhiganin casharadii aan qaadanna ayay ka mid aheyd waxaa ka mid ah casharadii aan qaadannay ahmiyat alxiraf alyadawiya muhiimadda ay leedahay gacanta oo wax laga qabsado casharadii aan qaadanna waxaa ka mid ahay xarbu liqtisaadiya dagaalka na loogaga haayo xagga dhaqaalaha casharadii aan qaadanna waxaa ka mid ahay fiqhu lwaaqic waaqaca inaan la soconno oon fahmno wax ka jira way badnaayeen casharada aan qaadannay laakiin waktigoo yaroo daqiiqada yar aawadeed ayaan soo koobkoobayey ilaahay subxaana tabaaraka wa tacaala baa ku mahadsan noo suurto geliyey in dowladda noo soo gebangabowdo bacdallaahin waxaan u mahad celinaynaa dadkii juhdigaas baxshay hadday ha aas-aaskii hadday tahay mucallimiintii tacliimta hadday tahay walaayadii u gogol dhigtay hadday tahay odayaasha iyo ikhyaarta ka soo qayb gasha kulanka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iskale mahad celintaas alle ka bacdigeed waxaan u mahad celinaynaa macallimaanta ee mataqaanaayna taban taabaysay ilaahay mahadka ka gaarsiiyo intaa marka intaa haddaa uga baxo waxaan u malaynayaa dowladu macallinkaa ka hadlay ilaahay khayr ha siiyo waxayna ahayd dowro iyo wadatashi dadkan xilfadleyda oo gacanta ka shaqeeya intaas marka dowladda waxaa noo barbar socotay tale isweydaarsi waxaan malaya anugu ragga dhagaxleeyaan ka mid ahay dhagaxley adiga taqriiban sagaashan iyo toddobadii aan ku soo biira markaas aan ku soo biiraya odayaal ama siddeetan jira ama toddobaatan jira ama konton jira oona baheer joogo aan ku soo gaara balow xataa aan soo gaara kuwa ewel hore ka shaqay jirin oo aan hadda shaqay karin inta ka dambeeya dhagaxleyaan ahay waxaan is leeyahay hadda dhagaxaan maanta nin hadda intaan fadhidaa oo xilligou soo bilowda taariikhaan u haaya inuunaba jirin laakiin qiyaasiyan markii aan wax qiyaasnay ilaa laba qarni ka sii badan ee u jira dhagaxaanu oo laga shaqaynayey intaas marka heerba heer uu marayey marka aniga aan imaanayay waxaa jiri jiray burjikuudhin la yidhaha dabalo iyada gaaraa loo qoraa dabada gaaraa loo qoraa masaamira layskula dhajaay waxaa jira mid la yidhaha ganoolo dhinno hadda afgo meeshaan ku sawira intuu leeyahay la ego dhinnohoo ganale waxaa jirta middaa la yidhaha foojarka oo haddaba rag inta badan ay taqaano haddaba jirto shabaqa dhexda ku laha waadame waxaa soo korortay mid la yidhaha saddex ganood mid leh oo la yidhaha saddex ganooley burjikadina ah laakiin dhexda ka bedelan oo saddex ganoodo saan iskasoo iska soo horjeeda leh ayadaas casrigeedu waa dhowyahay adiga labadii kun wixii ka dambeeyey soo suuq gashay waxaa jira dad kale oo yaqaana qaabka geedaha loo qoro dhagaxleyda haddii aad maqashaan geedaha intooda badan waa qor yaqaanaa aniga hadda waxaan ka mid ahay raggaa loo soo aaday geedaha qayb ka mid a haddii la yidhaha masaar ha la daabo haddii aan maqanahay waxaa- waa laysoo waca haddaan joogana waa lii keenaa rag badanoo sidaa un waa joogaa waxay kaloo macalimiin ku yihiin oo hadda wadaadka iga soo horjeeda ka mid yahay kuwa lagu qoro dhagaxa oo daababka la yidhaha qurumoodhinka rogaalada qaabka lagu qoro na rag badanoo macalimiin way ku jiraan waxaa waaye marka eh, maantana hadda intaas intaan isku baraarujinnay way ka mid aheed oo hadda culummadiina noo soo jeeda annagana hadda nala wanaagsaneed xaragadii dadkeedu ilbaxa ahaa aqoon-yahanka ahay heer xaragi heer degma iyo heer gobol intaba isugu jiray wixii baraarujinuhu noo keenay waa la qaadanay wax allaale wixii karaan keenana insha allah waa ka qayb qaadaynaa waan u taagannahay haddii nafda ilaahay baaqi nooga dhigo dadkii munaasabadda ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha murursade jazaakum allahu khayran Een, akhyaaley soo dhowaada runtii ilaahay baa mahadda iskale maanta isku keena keenay Een, runtii waxaan u mahad celinaynaa maktabka atarbiya watacliim lixarakat shabaab mujaahidiin oo keena fikirkan in xirfadleyda dadkan ah waxa loo qabto dowlaad ee si ay tadawur u sameeyaan waxyaaba soo saarkooda wax ay soo saarayaan iyo inay diintooda fahmaan iyo qaayaha iyo ay ku shaqaynayaan iyo wax soo saarka iyo bulshada waxa ay uga aadan yihiin fahamsiiya ninka moogtahay hadduu islahay adigu shaqayso lacag soo saar ilmaha ku biilo waxaa la ogeysiin karaa inay bulshadoo dhan kula nooshaa waxaas laakiin asigu inuu dantiisa keliya ka shaqayna ay u qabaayeen waxaan anigu warku waa iska gaaban yahay waxaan ku baraarujina sidaan ognahaba qofku markuu xirfadle yahay oo uu shaqaynaa oo weliba fadhi oo uu ku shaqaynaa wuxuu u adeegsadaa kelmado oo isku maaweeliyo maskaxdiinna marka wax fiican oo tadhawur ku samaynaa ama irsaaqadiinna kordhinaa ama nidaamkaas oo maaragtay fikirkiinna keenaa aan waxaan rabaa inaan wax yar kaga sheego haddii aad digriga ilaahay aad carabka ku qabsataan intaa gacanta ka shaqaynaysaan oo kii qur-aan yaqaan qur-aanka dureeriyo oo maaragtay subxaan allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah ani walba uu afka ku haayo ee meesha ma dugsiyaa ku yaalla meesha meel farsamo waayo hadda waa ognahay macnaha meesha farsamadaas meeshaas qaylaa ka yeeri ragguna hadda wax kale ulama jeedaane waktigay ku dhuminayaan oo waxay isleeyihiin ayagoo wax qorayaan hebelow wax ma taqaanid iyo saanaa tahay iyo saa waxaasay sheegayaan adkaarta ku bedela arrintaas waa dardaaran nin walbow laba shaqaa kugu socota markaas taadi adduunyadana waa haysataa farsamada tii aakhirana waad haysataa adoo marka bugaagtaadi kii adduunyada kii aakhiraba kuu buuxaan camalkana ikhlaasaa la rabaa ikhlaas ajir inaad ka helaysid ilaahay dartiisna aad ula jeedid arrintaas waxaad ku bedeshaan hadda raggaan lafdhabarkii bulshadaad tihiin adinka waxaa la rabaa wax leeda jiilka ka dambeeyo dhagaxa qori doona wax uu kaga daysado markaas arrintaas anigu macnaha mawduucaygu wuxuu ku saabsanaay keliya inaad ku bedeshaan meesha kalaamka maalaa yacniga digriga ilaahay inaad ku bedeshaan wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa kulamadii dowraadka ay barbar socdeen ee maktabka tarbiyadii tacliinta wilaayada galguduud uu u qabtay xirfadleyda gobolkaasi ka hadlay nabadoon cabdiciid oo ka mid ah nabadoonnada wilaayada bismillaah ilaahay baa mahad iskale bacdi walaayadaa mahad iskale isku soo aajiday xafladdan quruxda badan qaymaha leh ku saabsan wax soo saarka ilaahayna mankaniyey ama gobolkan joogno ha noqdo ama soomaaliya ha noqdo intaas ka bacdi waxaa mahad iskale akhyaarta farsamada gacanta ilaahayna makaniyey wax noogu soo saarta oo himigana u leh hawshana u leh dadaalkana ku bixisay inay qutulyoogkadana ka raadsadaan ummadahana ugu gargaaraan dadaalkaas badan bacdigeed wax soo saarkeenna marka meesha ka muuqda farxaddiisa oo aad ku faraxsannaho intaan iyo in maqanuba ay ku faraxsantahoon u fadhinaa waxay ka mid tahay inaan warshadaha hadda meeshaan aan ku hayno oo ilaahayna makaniyey oo xoolo leh wax soo saarka warshadaha xoolaha iyo wax soo saarkeenna ee gacanteenna oo laga isticmaalo wadamo badan ama dalal badan oo muslimiinna ku nool yihiin oo annaga ilaahay nagu makaniyey warshadahaas ilaahayna makaniyey marka sida aan ee, u ammaano lahayn inay jirta aan isku baraaruji lahayn nin kastoo naga miduna oo aada ugu faraxsan yahay waxaan leenaha marka dadaalkaas aan khayraha khayraadka oo ilaahayna makaniya aan aada u sii bixinno ee, wax soo saarkeennu midka aan hayno mid kale oo kasii farshaxan badan inaan raadinno aan isku dayno ee, waxaan isfaraynaa waa dadaalkeenna wax soo saarkeenna ee, shaqadeenna iyo muciishadda ilaahayna siiyo aan fahanno inay hoosteenna taallo inaanaan qolo kale u doonin gobollo kale u raadin annaga hoosteeda inaan ka dhergi karno ee, wax loo baahan yahay oo nagala dalbana aan soo saaro karno sidaasaan macnaha ee, farxadda aan maanta galabta halkaan u taagannaha ay ka mid tahay ee, waxba sii badi maaya arrimaha sidaasoo nagu filan oo ilaahayna makaniyo gacanteenna iyo aqligeenna iyo xigmaddeenna ku jira aan aada u baraarugsanno aan ku dadaalno ee, sidaasaan kusoo gaabiha wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu sidoo kale dadkii munaasabadan ceelbuur ka dhacday ka hadlay waxaa ka mid ahaa afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud nabadoon mascuud xasan casir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلهي سبحانه وتعالى أي أمهد إسكال أولا وآخرا إلهي من كم هذينا سوق كان حفلة أدو قيمها بدن إلهي سبحانه وتعالى أي أمهد إسكال ثم وحى مهدسن ولاية إسلامية قبل كالقدود iyo maktabka tarbiya wa tacliim oo soo qabanqaabiyey xafladan aada u khaymaha badan oo maanta lagu maamuusayo raggii xifraddii ilaahi subxaana wa tacaala hay oo baray ee bartay gacantooda inay maanta xoogsato ah soo qabanqaabiyey raggaasna way mahadsan yihiin waxaan ognahay haddaan nahay heer galgaduud maanta waxa aan haysanno in aan gobollo badan aan laga haysan waa dareemaysiin maanta ragga haluftayda fadhiyo oo gacantooda ku shaqaysto oo dhagaxa ka shaqaysta la qorayo iyo ragga qaybaha kale ah intaba inaysan laga helin gobollada waad ogtihiin waa wax si gaara ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu mannadaysay inaan ka mahadnaqnana u baahan waxaan rabnaa insha allahu tacaala sida cashirada leenkuugu soo akhriyey waa in ilaahay subxaanahu watacaala aad ka bakdaan xirfadda aad leedihiinna aad kor u qaadaan himi caaliya ayaa laydin tusiyey culummadeenna khayr allaha siiyo wax badan oo isbeddelah oo in laga maarmo waxyaabaha noogala keenayo dibadda aad socdo qaabkii looga maarmi lahay meeshan hadda xafladaa ka dhacday xafladdaas waxyaabihii hidiyaha iyo dhaqanka ayaa lagu qabta halkan wax meeshaan lagama helin wax dibadda laga cuno oo dibadda laga keeno meeshaan lama keenin waxyaabaha wax lagu cunaa wax dibadda laga keeno kuma jirin waxa la cunaana ka mid maahayn meeshaas waxay ku tusihee in maanta ummadda muslimiinta culummada fikirka ilaahi subxaana wa tacaala iyo cilmiga owgeliyo inay ummadooda baraan in ay ka maarmi karaan waxa looga keenaya dibadda in dalkayna ay maalku iyo wax walba asiga ay la yaaliin cudurna laga helay waxyaabaha dibadda noogala keenaya ayaa la ogaaday waxaan ognahay dhagaxa halkan laga qoray waxa loo isticmaali jiray in badan oo ka mid ah xawaarihii oo ku soco jira kuma socdo hadda waxaana yeelaya wax dibadda laga keenaya lagu naqsa waxaa ugu jira dibqaadka yarka ah oo farshaxanka ah oo uunsiga lagu shubo waxaa la keenay geed yaroo koronto la gelaa ee iyo uunsiga lagu shubo guriga loo isticmaala korontadii waa lacag asigana waxaa laga yaaba in lacag qaala laga soo baxshay lacagaa dadka ku socota mana ogo waxyaabaha deb ilaahay subxaana watacaala ummadda ku manaysto iyo burjukada ka soo bixisa aad dabqaadkan ku shubee aad ku kor shubee baalka walaahay u baahan tahay aa koronto lacaga aa ninkan loo isticmaalaa waxyaabaha in laga guuro loo baahan yaha taasaa ka mid ah ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa inaad badisaan ilaahay inaad ku xiraataan inaan ka guurno waxyaabaha gaaladu ay noo keenaya ay waddankeena kusoo fatay inaan ka guurnaa insha allah xarakadu ay ku mashquulsan tahay haddaa idaacadaadka dhegaysta idaacadda andalus waa gaartaa hadda meelaha aad dhagaxa ku qortaane nin kastaba inuu raadiya agta iyo soo dhigta uu dhegaysta isku dayo insha allahu tacaala marka ilaahay baa mahaddaa iskale akhyaartii soo qabanqabaysa waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeynna waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha ganacsatada magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kabacdi waxaan u mahla celinaynaa ilaahay subxaana watacaala meeshaan iskugu kaana keenay mahaddaas kabacdi waxaan kale u mahad celinaynaa wilaayada gobolka galgaduud oo soo qabanqaabisay ayaan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa khiyaarta farsamada dhagaxleyda oo meeshaan iskugu imaatay oo degmada ka shaqayda ayagana waa u mahad celinaynaa intaas markaan ka gudbo anugu waxaan ahay ganacsatada degmada ceelbuur waxaan soo dhoweynaa xafladan khiyaarta sharafta badan sida loo dhigay waa soo dhoweynaynaa waxaan ku faraxsannahay in loo soo celceliyo maadaama aan ganacsatadii ka mid nahay waxaan ku raalinahay in nimankan hadda horteeda soo horjeeda maadaama ay soo saaraan burjikada noocyadeeda kala duwan inaan ninka la yidhaahdo aan annaguna hadda sii gadno oo waxyaabaha dibadda laga keenayo ninka la yidhaha ma og tahay alaabo kale oo kala nuucaa laga keenaa inaan anaguna nin kale himad siino oo kor inta u qaadno waxay iyaguna farsamada ay soo baxshaan anaguna aan sii gadno ka sii ganacsanno ayaan soo dhoweynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa waa naga intaas inta uu barnaamij ku socday waxaa igala qaybgalay qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee al andulus inta aan barnaamij mid kalna mid ah dib mar kale ugu kulmayno in shaa allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وبإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأرض